raashin la-aanta way jirtaa gobolka bokol oo idin marka wasaaradda arrimaha gudaha in badan ayaan kala hadalnay marka waxaan rajeynaynaa isbuuca hadda ku jirnaa dhamaadkiisa in raashinka sida ugu dhaqsiyaha badan le inuu kusoo aado gobolka bokol ay noo sheegeen saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha waaxda samafalka marka waxaan sugaynaa dhawaan in raashin uu soo gaaro ta kale waafooyinka way wada xiran yihiin ganacsi wax soo galay wax ka baxa midna ma jiraan marka taasi gobolka o dhan ayaan la qabnaa laakiin maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya la magacaabay dhawaan waxyaaba badan aan kala hadalnay waxay go-aansadeen ama aan ka wada tashanay in sida ugu dhaqsiyaha badan la wadooyinkaas loo furi doona